gobolka mudug bartamaha soomaaliya waxa uu ka mid yahay gobolada ay ku soo noqnoqdaan dagaalo beeleedyada iyo khilaafaadka dhinaca dhulka magaalada gaalkacyo oo u kala qaybsan koonfur iyo waqooyi oo ay kala maamulaan puntland iyo galmudug waxaa weli xiran qaar ka mid ah jidadka isku xira labada dhinac ee magaalada kadib dagaalkii labadii kun iyo lix iyo tobankii ka dhacay halkaasi hadda waxaa socda dadaal ciidamo isku dhafa oo boolisa loogu sameynayo magaalada kuwaasi oo ay heshiis ku yihiin madaxda labada maamul puntland iyo galmudug waryaheena gaalkacyo cabdiwaaxid isxaaq ayaa arrintan ka warhaystay maxamuud cilmi maxamuud oo ka mid a saraakiisha loo xil saaray dhismaha ciidamadan ciidankaa isku dhafkaa waxaa hadda noo qabsoomay in aan boqol askari u xarayno kuliyad tababar lagu siinayo oo loo tababarahayo gobolka amnigiisa iyo dhibaatooyinka gobolka kusoo noqnoqday siday wax uga qaban lahaayeen taasoo ay u midaysan yihiin labada maamul goboleed puntland iyo galmudug iyo dowladda federaalka ah waxaan tababarkoodii wuxuu soo gabangaboobayaa maalmahan fooda nagu soo haya haddii alla rajada aad ka qabtaan in amniga gobolka ay gacanta ku dhigaan gaar ahaan ee deegaanada miyiga ah oo shaqaaqooyinkoodu ay noqdeen kuwa soo laalaabtay oo la ogyahay in dilal iyo dhaca xoolahuba ay aada ugu badan yihiin
hanka aan ka qabnaa waxa weeye waa han bilow ah aan hiigsanayno dhammaan dhibaatada mudug ka dhici jirtay meesha deminteeda iyo hakinteeda iyo dhiigjoojiskeedu ka bilaabanaya inay ayaga yihiin waan ognahay dad badan oo nabaddiid ah oo aan diyaar u ahayn ama dhib iyo fawdo abuuraya in ay jiraan markay maqlaan gobolka mudug nabad baa lagu soo dabaalayaa dadkiis waxay usoo jeesteen inay booliis isku dhafa ah sameeyaan booliis isku dhafa waa markii ugu horreeyey ee dowladdii soomaaliya kadib gobolka mudug loo sameeyo wey waxaanan rajaynaynaa ilaahay idankiis annagoo u midaysan in ay wax weyn ka qabtaan dhacdooyinka dhaca ama deegaamada gobolka ku heeran ha ka dhaceen ama gudihiisa ha ka dhaceen oo shacabka soomaaliyeed ee mudug ku nool ama isku dira ama midna ku dhaca midna geysto inay wax ka qabtaan sidaasaan rajaynaynaa ilahay idankiis hadda inta ciidanku ay xariisan yihiin oo tababarka uu u socdo waxaa dhacay falal dil isugu jira oo labada dhinacba ka dhacay gobolka mudug hadday noqon lahed dhinaca galbeedka ah iyo weliba dhinaca waqooyi bari arrimaha weli wax tallaabo ah oo aad ka qaadeen
ilaa xilliga heshiiska dhabtaa la saxiixay dhacdooyinka ka dambeeyey oo dhacay way rajiis garaysan yihiin way diiwaan gashan yihiin waxayna ka mid yihiin waxyaabaha la rabo nabadda lagu soo dabaalayo inay ka mid noqdaan oo wax laga qabtay ka mid yihiin magaalada gaalkacyo gudaheeda oo la og yahay in waddooyinkii weli ay xiran yihiin shaqaaqa mararka qaarkood cabsi gelisa bulshada gobolka inay ka dhacdo suuqa gaalkacyo arrintaa maxaa idinkaga qorshaysa
muhiimadda koowaad horta waa inay gobolka wax ka bilaabaan shaqada miyigu waawaa lambarka labaad wey marka barnaamijyada jidadka xiran qaar baa waxay u xiran yihiin siyaasado maamuladu isku jiid jiidayeen marka ma ahan in xoog uu ku furayo ciidanku kaliya siyaasadihii ayaa heshiiska ka mid ah ayada markaa loo fadhiisto oo la xaliyo ayaa maamuladii iyo ciidankii iyo shacabka oo wada jiraa inay jidadka qaadaan ayaa qorshaha iyagu yaadi alla ciidamadan booliska la isu geeyey waa markii ugu horreysay sidaa sheegtay yay tahay cidda idinka kaabaysa dhaqaalaha iyo tasiilaadka ay ku howlgeli doonaan
hadda tababarka u n-ka iyo amisom baa iska kaashaday hadhow howlfulinta labada dowlad goboleed iyo dowladda soomaaliya iska kaashanaya gudashada waajibaadka shaqo waxaanan u samayn doonnaa haddii alla idmo maxkamad federaaliya oo dembiyada ay qabtaan si aan maamul goboleed dhinaciis loogu xaglin qaadi doontana waan u samayn doonaa insha allah si xasaasiyad bulshada gobolka looga ilaaliyo cidda eedaysanaha ah ee falgeysataa haddii lasoo qabta halkee lagu xiri doonaa
horta ciidanku waxay degayaan meel xarun ah waxay yeelanayaan meel ay wax ku xirtaan waxay yeelanayaan garsoor ka dhexeeya federaaliya oo ay wax u gudbiyaan waxaana hagaya maamuladu heshiiska siyaasadeed oo ay ku heshiiyeen shacbiyadooda ayagoo la kaashanaya iyo dowladda dhexe marka ma jirayaan wax xasaasiyad ah wax loogu dan leeyahay oo oo taargeed u ah oo maamul oo lagu lagula dagaalamayaan ma jiraan laakiin wixii nabadda diidaya wixii waddanka dhib ka wada oo ay qabtaan si cadaalada ayaa bulshada horteeda maxkamadda loo geyn doonaa insha allah
kaasi waxa uu ahaa maxamuud cilmi maxamuud oo ka mid a saraakiisha loo xilsaaray dhismaha ciidanka gaalkacyo oo u warramayay wariyaheena cabdiwaaxid macalin isaaq